إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka markhaati kacay in dowladiisa aanay madax bannaanayn qaraaradeeda iyo go'aanadeeda masiiriga ahna ay daba fadhiso shisheeyaha maalgeliya taliyaasha sirdoonka iyo milatariga ethoobiya ayaa booqasho ku yimid magaalada muqdisho halkaas oo ay kulamo kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ehelada dhallinyaro ku xiran sacuudiga oo dilsugayaal ah kuna sugan dhulka uu ka arrimayo maamulka la baxay puntland ayaa walaac ka muujiyey masiirka wiilashooda waxaa isi soo taraya culimmada iyo waxgaradka soo dhoweynaya weerarkii lagu jebiyey dowladda federaalka ee ka dhacay gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalka ayaa sheegtay inay saamayn xoogan ku yeelan doonto joojinta taakuladii ay heli jireen maraykanka milatariga ah dowladda suudaan ayaa dib ula wareegay deegaano badan oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka suudaan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qarxiyada ah ayaa habeenka xalay waxay qarxiya la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka kuwa oo ku sugnaa gudaha degmada beled xaawo qarxiyada ayaa si gaar ah waxaa loola beegsaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale guri ay gabaadsanayeen askarta waxaana qaraxyadaas ka soo gaaray khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey qaraxa ka dhacay barta kontarool waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ahaa kuwii halkaa ku sugnaa dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin degmada buulamareer dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeyaha welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha gaaray inta uu leeg yahay dhanka gobolka mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala halkaa waxay saacadihii lasoo dhaafay qarax la beegsadeen gaari kooyal ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda kenya gaarigan qaraxa lala beegsaday ayaa ka soo baxay magaalada mandheera kaas oo ku sii jeeday degmada raamo hase yeeshee rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waddada u galay waxaana ay qarax la beegsadeen gaariga kooyalka ah kaas oo gebi ahaanba halkaa ku gubtay waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii dowladda kenya ee la socotay gaariga la burburiyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka markhaati kacay in dowladiisa aanay madax bannaanayn qaraarada iyo go'aanadeeda masiiriga ahna ay u daba fadhiso shisheeyaha maalgeliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka markhaati kacay in dowladda federaalka aanay madax bannaanayn qaraaraadka iyo go-aanada masiiriga ahna u daba fadhiso shisheeyaha maalgeliya isagoo ka hor hadlayay kulanka dhacay baarlamaanka dowladda federaalka ayuu sheegay xasan sheekh maxamuud in weli aanay u madax bannaanayn go-aanada ay qaataan isagoo sheegay inay u gacmo horsadaan shisheeyaha maahmaahdii carabiga ahayd maxay ahayd man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraaruhu war inta gacantu noo hoorsan tahay go'aanadeenna gobnimada ah ma qaadan karna keligeed meelo badanna saasaan kusoo sugnaa jirna welina kamaanaan bixin laakiin markaan isku filnaanno ugu yaraan qarashaadkeenna go'aanadeennaan lahaa karnaa oo dhinac walba ah waxaa aada u soo badanaya muddooyinkii dambe madaxda iyo xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee fagaarayaasha lasoo istaagaya in go-aanadooda ay u madax bannaanayn islamarkaana uu shisheeyuu qorshayaashooda soo go-aamiyo taasoo dad badan oo soomaali ah ay la yaabeen mar haddii shisheeyaha ay go-aanadooda masiiriga ah ay ka sugayaan taliyaasha sirdoonka ah iyo milatariga ah ee dowladda ethoobiya ayaa booqasho ku yimid magaalada muqdisho halkaas oo ay kulamo kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi wafdi ballaaran oo ka socda dowladda itoobiya ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin ku yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyagoo kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka tallaabadan ayaa qayb ka ah sidii itoobiya ay uga sii mid ahaan lahayd duulaanka soomaaliya berhanu juula oo ah taliyaha ciidamada itoobiya iyo ridwaan xusein oo ah madaxa sirdoonka itoobiya ahna nin asal ahaan soomaali ah waxaana ay la kulmeen odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada dowladda federaalka iyo sambalolshe oo ah taliyaha hay-adda sirdoonka dowladda federaalka booqashada madaxda ka socotay itoobiya ay ku yimaadeen muqdisho maalintii sabtida ayaa qaadatay saacado keliya waxaana dhinacyadu ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha ku horgudban duulaanka shisheeyaha ee magaca loo bedelay awsom kaasoo aan weli wax tallaabo ah qaadin sida muuqata dowladda itoobiya ayaa u ololeynaysa inay ciidamadeedu ka sii mid ahaadaan duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya kaasoo ay horyaalaan caqabado badan oo ay ugu weyn tahay iyadoo dowladaha taageera duulaanka aanay weli ka heshiin maalgelintiisa booqashadan ayaa ka dambeysay kadib wadahadallo laba geesood ah oo dhowaan dhex maray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo ka dhacay magaalada adhis ababa ee dalka itoobiya isla bishan febraayo ee aan ku guda jirno kaas oo uu uga tanasulay go'aankii dhalanteedka ahaa ee lagu marin habaabinayay bulshada soomaaliyeed si kastaba ciidamada xabashida itoobiya ayaa ka howlgala qaar ka mid ah gobollada soomaaliya iyadoo ay ciidamadani dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dil iyo dhacba u geysteen shacabka ku dhaqan goobaha ay kaga sugan yihiin dalka ehelada dhallinyaro ku xiran sacuudiga ah oo dilsugayaal ah kuna sugan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa walaac ka muujiyey masiirka wiilashooda mubaarak cumar ayaa ka warramaya iyadoo muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ee banaanbaxyo ka dhigayeen ehelada dhallinyaro ku xiran dalka sacuudi carabiya ayaa haatan waxaa dhankooda walaac ka muujiyey arrintan qaar ka mid ah waalidiinta dhalay dhalinyaradan oo ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka la magacabaxay puntland waalidiinta dhalay wiilashan ay arrintan aad uga xumaaday islamarkaana waxa ay dareemayaan walwal aad u daran iyagoona ay xabsiyada ahla sacuudi ay ku xidhan yihiin tobannaan sano dadkan oo saxaafada la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dhallinyarada xiran oo muddo isbuuc kadib uu qorshu yahay in la dilo ayaa waxay aad ugu walacsan yihiin arrintan muddo isbuuca ayay sheegeen inay ka harsan tahay muddadii loo qabtay wiilashooda in lagu deldelo iyagoona codsaday in laga soo badbaadiyo gacanta sacuudi carabiya ee ku cambaxday dhibaataynta dadka muslimiinta ah nimanka sacuudiga ku xidhan ee ma garanaysaaye afartan iyo afarta afartan iyo shan bay ahaayeen afartan iyo afar baa hadda joogta afartan iyo afartaasina waxaa weeyaan rag dil toogashaa lagu xukumay oo ma garanaysaaye hadda isbuucan soo socda sacuudigu inuu laayo uu diyaar u yahay laakiinse ilaahay ma odhanin dhalinyarada soomaaliyeed ee muddada toddobada sanaha ku xiran dalka sacuudiga kadibna sacuudigu uu go-aamiyey inuu dilo dhammaantood waxay ahaayeen sida la sheegay afartan iyo shan mid ka mid a way dileen afartan iyo afarta kalena waa xogsugayaal in la dilo waxaanu arrintaas ka qabnaa walaac ah in dhallinyaradaasi tacadi weyn lagala kacay muddo toban sana ku dhow ay xiran yihiin haddana la rabo in maart mid mid loo gowraco oo la dilo maamulka ala sacuud ayaa waxauu dhowaan daldalay wiil soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed nuur xusein kaas oo ka mid afartan shan dhallinyarood oo soomaaliya uu maamulka ala sacuud ku xukumay daldalaad iyadoona ay aad u soo badanayaan waalidiinta ka hadlaysa ee dhalay awlaadan maamulka uu majarax u hayay dhiiggicabki maxmed binu salmaan ayaa waxuu xabsidiisa dulmiga badan buux dhaafiyey kumanaan muslimiin ah isagoona uu weli wado gumaadka dadka muslimiinta ah waxaa isi soo taraya xulimada iyo waxgaradka soo dhoweynaya weeraradii lagu jebiyey dowladda federaalk ah ee ka dhacay gobolka shabeellada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada iyo nabadoon maxamed axmed guuleed oo ah afhayeenka nuqabada banaadir ayaa si isku mid ah u bogaadiyey weeraradii waaweynaa ee ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe khamiistii iyo jimcihii lasoo dhaafay kuwaasoo qaar ka mid a deegaanada gobolka looga saaray ciidamada dowladda federaalka hub iyo gaadiidna looga furtay ugu horeyn sheekh maxamed axmed balli ayaa si diiran u soo dhoweeyey howlgalladaasi wuxuuna sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay yihiin shisheeye kalkaal isagoo dhanka kala bogaadiyey askarta mujaahidiinta waxaan ku qiimeynaynaa xamdi iyo shukri iyo barwaaqo ilaahay subxaanah wa tacaala uu noo galay ilaahay subxaanah wa tacaala libin iyo guul ilaahay uuna siiyey ilaahay subxaanah wa tacaala uu cadowgii nooga hiiliyey gaaladii iyo gaaloraayadii oo jabay waa maalin nooga dhigan maalmihii muslimiintu ay guulaha waaweyn ilaahay uu siiyey sida beder iyo kuwa la midka ah maalin nooga dhigan weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa ku mahadsan kun iyo kow jeer asagaanaan uga mahad celinaynaa gaaladana waxaan leenahay jabkiina iyo gaaloraacyada iyo halaagiina allah idiin siyaadiyo muslimiintana waxaan leenahay mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala wejigiina ha nuuriyo gacmihiinana ilaahay subxaanahu watacaala guulo waaweyn allah ku xaqiijiyo ilaahayna subxaanahu watacaala mahad baan u celinaynaa kun iyo kow jeer sidoo kale nabadoon maxamed axmed guuleed oo ka hadlay weeraradii shabeellaha dhexe ayaan weydiinay waxa ay weeraradu uga dhigan yihiin dowladda federaalka horta marka hore isagu wuxuu dowlad maahane idinka laftigiinu ka daaya dowladi ma joogte cumalo xuno maaragtay jaranjar gaaladu ka dhiganayso dalka ku qabsanaysa weeye wuxuu uga dhigan yahay dhabarjab weyn buu uga dhigan yahay iyo intii horey ugu dhici jirtaba waxay caddaynaysaa inaysan meesha wax ku hayn oo wakhtigoodu dhammaaday ooy ku jabeen ayaa maaragtay ayay uga dhigan tahay fadeexad weyn bay uga dhigan tahay haddii baraha bulshada ayaab shalay iyo maaragtay laisdhaafsanhayay dhibaatada ku dhacday iyo dhabarjabka ku dhacday iyo wuxuu inayse dowlad ahayn taasay uga dhigan tahay marka ummadda soomaaliyeedna hadda nabco u socdata weeye ummadda soomaaliyeed waxaan leedahay war wiilashiina haddii laykuu run yahay ka ceshada waxayse soo taraya culimmada iyo salaadiinta bogaadinaysa weeraradii waaweynaa ee dhowaan ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa daraad shaaca ka qaaday in dhul badan laga qabsaday khasaare lixaadlana la gaarsiiyey dowladda federaalka ah ayaa sheegtay in saameyn xoogan ay ku yeelan karto joojinta taakuladii ay ka heli jireen maraykanka maxamed mudey axmed abumuslim ayaa ka warramaya dowladda federaalka ayaa sheegtay in saameyn xoogan ay yeelan karto joojinta taakuladii ay ka heli jireen maraykanka axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in saameyn adag ay yeelan karto joojinta maraykanka ee taakuladii militari iyo gargaarkii uu siin jiray xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho saameyn xoogan bay ayay keeni kartaa waxaanan runtii qayb ka mida socdaalkeenna uu yahay in dowlado marba haddeyba exceptional ay samaynayaan in soomaaliyana dowladahaas exceptionalka ay ka mid noqoto oo laga reebo ay deeqdoodii iyo wixii la siin jiray inay sii socoto aan rabno saameyn way leedahay gaabkaa soo baxay haddana culays bay nugu tahay dhaqaale xoogan dowladda soomaaliya waa la ogyahay dhaqaalaheedu waa xadidnaa miisaaniyadda sanadkii hore waa la fariisiyey laguma tashan qorshayaasheena kuma jirin in waxaani ay meesha ka bixi doonaan culays way keenaysaa bilaha hore laakiin waxaan ku qasbannahay dowladda soomaaliya inay buuxiso oo ciidankaas muhiimadda uu leeyahay in sidiisii iyo fankiisii inay sii socdaan in dowladda soomaaliya ay booskaas buuxin doonto waxa uu tilmaamay in ay ku qasbanaan doonaan buuxinta firaaqa ku imaanaya ee ah hakinta taakuladii ay heli jirtay iyaguna aysan haysan dhaqaale ku filan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada ah dowladda suudaan ayaa dib ula wareegay gacan ku-haynta magaalada alkatana iyagoo sidoo kale sheegay inay go'doonka ka qaadeen magaalada xarunta u ah gobolka gordofaan ee al ubayd taas oo dhacda waqooyiga dalkaas nabiil cabdulaahi oo ah afayeenka ciidamada ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadiisu saacadihii lasoo dhaafay ay gacanta ku dhigeen deegaanka sayd waxayna dib u fureen waddada al abyad ee aada dhanka magaalo lagu magacaabo jabal gordofaan horumaradan ay sameynayaan ciidamada suudaan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan dalka kenya ay shir ku yeesheen madaxda kooxda r s f ee dagaalka ka wada waddanka suudaan iyagoo sheegaya inay doonayaan dowlad madax bannaan oo ka go-an suudaan inteeda kale kala jaridda waddanka suudaan ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyaan dowladaha reer galbeedka iyo imaaraadka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta